bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoodna maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo aadahay oo kale aad ka dhegaysataan subax walba raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay sideedlabaatanka bisha tobnaad labakuntoban iyo sagaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado saakaa dhegeystayaal waxaad ku dhegeysan doontaan webiga shabeelle oo fatahaad ka sameeyey deegaano horle oo ka tirsan magaalada beledweyne iyo sidoo kale degmada mahaddaaya ee gobolka shabeellada dhexe faafahino dheeraadaha oo ka soo baxaya fatahaadda webiga iyo weliba barakac baahsan oo sababay ayaad barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado ku dhegeysan doontaan qodobada kale dhegeystayaal aan idiin hayna waxaa ka mid noqon doona qarax khasaare geyste oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya haddaba faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qaraxaas iyo khasaaraha uu geystay inta uu leegyahay barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad dhegeystayaal ku dhegeysan doontaan jubbalandna waxay mar kale ka hadleen xarigga wasiirka amniga jubbaland cabdirasiid janan oo ku xiran magaalada muqdisho iyagoona ka codsaday dowladda federaalk soomaaliya in la soo sii daayo sharuud la-aan wasiirkooda haddaba waxaad dhegeysan doontaan mas-uul ka tirsan maamulka jubbaland oo ka hadlaya arrimahaasi qodobada kale dhegeystayaal barnaamijka aan idigu hayna waxaa ka mid noqon doona shirka looga hadlayo arrimaha dastuurka soomaaliya oo ka furmay dalka turkiga golaha ammaanka ee qaramada midoobena waxa ay shir ama ka shirayaan arrimaha soomaaliya qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha intaaan ku guda jirno barnaamijka falaqaynta raadiyaha cadaadaha ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan barnaamijka barnaamijka anigoo sharmaarkaha ayaa idinla socodsiinaya qaybaha dambena xubintii kalamaan ayaad dhegaysan doontaan gebagabadana waxaan idiin soo gudbin doonaa gabagabada barnaamijka ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan mar kale u diyaargal wanaagsan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado waa hagaag dhegeystayaal mar kale kulanti wacan wanaagsan ayaana leenahay aan ku bilaabanay maamulka jubbaland ayaa waxa ay ka hadleen xarigga wasiirkoodii amniga oo isagu muddo dhowr bilooda ku xiran magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dowlad goboleedka jubbaland ayaa mar kale waxa ay si kulal uga hadleen xarigga dowladda federaalk soomaaliya ay dhowr bilood ka hor magaalada muqdisho ugu geysatay wasiirkoodii amniga maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen ayaa waxa uu sheegay cabdirashiid janan uusan dambiilo ahayn islamarkaana madaxda dowladda federaalk soomaaliya looga baahan yaha inay sii dayso wuxuu ku baaqay guddoonka golaha shacabka aqalka sare inay kaalin ka qaataan sidii loo sii dayn lahaa wasiirka amniga jubbaland oo tan iyo markii la xiray hal jeer ka soo muuqday maxkamadda gobolka banaadir ugu dambeyn waxa uu sheegay haddii aan lasii dayn ama lasii dayn waayo wasiirka cawaaqi xumada ka dhalatay in mas-uuliyaddeeda ay qaadi doonaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaana madaxweynaha farmaajo siduu hadalka u dhigay madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo golaha baarlamaan labada aqaloo baarlamaanka ee dowladda federaalkan u farhaya wasiirka amniga jubbaland cabshi jaran dad soomaaliyeed baan nahay dalku waa naga dhexeeyaa cabshi jaran dambiile ma aha waxaan idinka codsanaynaa inaad soo daysaan waxaan idinka codsanaynaa inaad soo daysaan waxaan idinka codsanaynaa inaad soo daysaan haddii aad soo dayn weydaan wixii cawaaqib xumo ahoo ka dhasho mas-uuliyaddeeda waxaa yeelanaya madaxweynaha soomaaliya iyo inta la shaqaynayso madaxweyne adiga iyo tiimkaada ka fiirsada ka fiirsada dadka muwaadiniinta ah oo soo halgamay oo mas-uuliyiinta oo xasaanida leh oo lagu xadgudbahayo waxa ka dhalan kara madaxweyne aad inaad uga fiirsato ayaan ku dhihin waxaan mar labaad guddoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku-xigeen iyo guud ahaan golaha shacabka guddoomiyaha aqalka sare iyo labadiisa ku-xigeen iyo dhammaan golaha aqalka sare madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo dhammaantood waxaan ka codsanaynaa inay soo sii daayaan wasiirka onastiga ah oo afduubka lagu haysto inay soo sii daayaan haddii la soo sii dayn waayo madaxweyne wixii ka ratibna mas-uuliyaddeeda adaa iskale
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad degeysanaysaan markaana gobolka hiiraan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan iyo sidoo kale gobolka shabeellada dhexe waa degmooyinka mahadaay iyo beledweyne ayaa lagu soo warramayaa in webiga deegaano hor leh uu fatahaad ka sameeyey waxaana barakac sameeyey dad aad fara badan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa xaafado ka tirsan waxaa xalay uu webiga ka sameeyey fatahaad waxaana saabeyn ku yeeshay dadkii shacabka ee ku noolaa xaafadahaasi wariye carays oo isagu ku sugan magaalada beledweyne islamarkaana ah agaasimaha raadiyo wadani iyo wakiil wareedka idaacadda kulmiye ayaa si toosa qadka taleefonka hadda ugu jira soo dhawow carays saaxiib bal waxaad nooga warantaa deegaanada uu fatahaada webiga ka sameeyey xalay
aad iyo aad mahadsan tahay suuley runtii fatahaad biyaha webiga shabeelle ayaa dhacday habeenkii xalay taasoo sababay kadib markii roob lixaad leh oo muddo lix saacadood oo toos ah ka da-ayay magaalada ay habeenkii xalay ka da-een magaalada beledweyne iyo deegaankii loo barakacay ceel jaalle dadkii yaraa ee ku haray magaalada ayaa guryahooda biyahay ugu galeen dad badan ayaa saakay ilaa habeenkii xalay barakacay waxaa sidoo kale ee dhacday nasuulayow dooni ay saarnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka degmada saraakiil ciidamada dowladda ayaa iyagan waxay ku rogmatay webiga shabeelle barsamihiisa warar kala duwan ayaa soo baxayo mas-uuliyiin dowladda oo maamulka gobolka ay ku jiraan ayaa lagu geeriyooda laleeyahay halka qaar dad way badbaadeen doontaa waxaa saarnaa ilaa soddon qof afar qof ayaa lahayaa warar nooca ayaa mar soo gaaray warbaahinta halka warar qaar ay sheegaya hal qof kale inuu ka badbaaday warar kalduwan ayaa soo baxaya doonta waxaa saarnaa mas-uuliyiin heer gobol heer degmo ee markaas ka ambabaxay magaalada beledweyne ee ku socday deegaanka ceel jaalle doontii way qallimatay warar kala duwan way soo baxayaan ilaa iminka lama xaqiijin karo ragga aan kuu sheegaya roobkii xalay daayna dad badan ayaa guryahoodi ka barakacay dhibaato xoog leh ayaa habeenkii xalayto ka dhacday magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan dadkii yaraa ay ku haray magaaladuna xalay iyo saanka ayaa laga barakacaya magaalada waa garta marka mas-uuliyiinta doontu la qalimantay mas-uuliyiin gobolka hiiraan ka tirsan miya
ah mas-uuliyiin heer gobol iyo heer degmo iyo waxaan saarnaa duqdii magaalada beledweyne waxaan saarnaa gudoomiyihii hore gobolka hiiraan soomar cabdi saxad saabra mas-uuliyiin fara badan ayaa saarnaa weli wax waran kama soo bixin cidda ku geeriyootay iminka maskii hor dhici karno cidda ka badbaaday weli arrintaasi baaritaan ayaa socda oo doom waa la raadinaya waa laga baadagoobaya halka qaar warar qaar haddii soo gaara ay sheegayaan dad qofkana marka ay ay la sheegay inay geedo ay ku dhegan yihiin ay geedo qabsadeen halka qaar dad la sheegaya masaajid webiga marka xaafadu ku fatahay masaajid ku yaalla inay dad ay galeen warar kii dad ayaa soo baxaya ilaa iminka lama xaqiijin kara dhimashada laakiin hal qof oo keli ayaa la helaa laleeyahay labayo labaatanka kale weli xog dhimashay midna laguma hayo waa garta marka webigu xaafado horlo ku fatahay soo maaha xalay
habeenkii cali xaafad horle ayuu ku fatahay suleyo oo aad u ballaaran meelahaan hore u gaari jirin ayuu webigii gaaray runtii dhibaatadii ayadoo markii hore dadka dadkii ka barakaya magaalada ceel jaal la gaaray oo dhibaato qabay oo nolol xumo haysatay ayaa habeenkii cali wax usii dheeraa roob korkooda ku daayay ilaa iyo muddo lix saacadood ah
aada u mahadsan yahay wariye carays oo ku sugan magaalada beledweyne islamarkaana iga warramaya xaaladda guud ee magaalada beledweyne sidaad maqlayseen dhegeystayaal dooni ay la socdeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada islamarkaana u socoto ceel jaalle ayaa lagu soo warramayaa inay guddoontay ama biyaha ku qarqantay iyadoo halkaasina lagu soo warramaya in lala'yahay dadkii saarnaa oo ilaa hadda hal qof keliya la helay wixii weerar ee kusoo kordha waxaad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal wararka iyaga ee barnaamijyada dambe waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad weli la socotaan qarax ayaa lagu soo warramayaa khasaare geystay inuu ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya qaraxan oo geystay khasaare kala duwan lagana maqlayay jugtiisa xaafado ka tirsan magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka dhacay agaarka iskoyska taleex ee magaalada muqdisho goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in qaraxa uu ahaa miinan lagu qariyey qashin la dhigay waddada dhinaceeda islamarkaana uu sababay dhimashada mid ka mid a shaqaalaha dowladda hoose ee nadaafadda ka shaqeeya qarax ayaa waxaa goobta la dhigay ku yaalla mid ka mid a bangiyada dalka waxaana muddo daqiiqada hakad galay issocodka dadka iyo gaadiidka wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in qaraxa lala beegsaday mid ka mid ah gawaarida qashinka qaada ee dowladda hoose ee maamulka gobolka banaadir halka uu qaraxu ka dhacaya waxaa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo aan ka fogeyn goobta uu qaraxu ka dhacay waxaana haatan xaaladdu ay tahay mid deggan waa hagaag markaana gobolka banaadir gaadiidleyda dadweynaha ayaa maalintii saddexaad banaanbax ka wada magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ayaa waxaa maalintii saddexaad banaanbaxyo ka wada darawallada gaadiidka dadweynaha ee ka shaqeeya magaalada muqdisho qaar ka mida gaadiidleyda oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay inay ka cabanayaan xirraashaha waddooyinka ku yaala caasimadda iyo lacago dheeraad ah oo lagu soo warrogay gaadiidka beelka sidoo kale gaadileyda ah ayaa maamul gobolka banaadir iyo dowladda federaalka ugu baaqay inay wax ka qabtaan cabashadooda islamarkaana aysan arrintaasi ka aamusin oo ay ka jawaabaan cabashada gaadileyda banaanbaxan ay dhigayaan maanta darawallada ah ayaa waxa uu ka socdaa wadooyin ku yaalla caasimadda waxaana isgoosyada qaar ay ku xidheen dhagxaan iyagoona gaadiidka u diiday inay waddadaasi maraan shalay ayaa banaanbixii ugu xooganaa waxa uu ka dhacay waddada soddonka ee muqdisho iyagoo halkaasna ku gubay taayiro waaweyn sidoo kalena gaadiidka noocyadiisa kala duwan ku tuurayay dhagxaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud finish ee waxa uu sheegay in guddi ay u saarayaan cabashada gaadileedunaha isagoo rajeeyey in wax kasta ay isfaham ku dhammaan doonaan waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad weli la socotaan siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan magaalada cadaada iyo deegaanada ku dhowdhow halka caalamka oo dhan aad nagala jaanqaadaan barta aanu ku leenahay internetka w w radio cadaada com golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa ka shiraya arrimaha soomaaliya kulan ay yeesheen golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa waxaa looga hadlayaa arrimaha xilligan ka taagan soomaaliya iyadoo warbixin looga dhageysanayo safiirka beljimka u fadhiya qaramada midoobey oo ku saabsan xaaladda soomaaliya warbixinta safiirka waxaa ka mid ahayd waxqabadka guddiga xeeldheerayaasha la socodka cunaqabataynta soomaaliya hoos u dhigista dhoofinta dhuxusha iyo al-shabaab iyo kooxaha kale ee ka dagaalamaya soomaaliya oo hubka uusan gacanta u gelin kadib warbixinta safiirka beljim u fadhiya qaramada midoobey ayaa golaha waxa uu sidoo kale ka hadlay kaalmooyinka ay siiyaan soomaaliya iyo sidii weliba al-shabaab khatar ugu tahay ammaanka iyo dhaqaalaha badan ay xilligan helaan kulanka ayaa waxaa inta badan diiradda lagu saaray caqabadaha ka taagan diidmada dowladda federaalk soomaaliya ay diidan tahay la shaqaynta guddiga xeeldheerayaasha la socodka cunaqabataynta dhinaca hubka ee saaran soomaaliya ku-xigeenka madaxa ergeyga britain ee qaramada midoobey ayaa ka hadlay sida uu arko go-aanka ay dowladda federaalka ku diiday la shaqaynta guddiga xeeldheerayaasha la socodka cunaqabataynta dhinaca hubka ma ahan mid la aqbali karin soomaaliya aysan la shaqayn guddigan inta uu dhisnaa guddoomiyaha iyo guddiga qabiirada ee golaha waxay isku dayeen inay la xaajoodaan dowladda soomaaliya si xal loogu helo waxaan aaminsanahay in guddigan iyo golaha ay fursad u haystaan inay horumar sameeyaan si caqabadaha uga gudbaan ay u baahan yihiin la shaqaynta dowladda soomaaliya la taliyo sare oo dhinaca diblomaasiyadda ka socdana kana socday dowladda maraykanka ayaa dhankiisa waxa ay sheegeen ay isku raacsan yihiin saaxiibada kale ee jarmalka britain ee ku aadan in dowladda soomaaliya ay diiday inay la shaqayso golaha khabiirada ee la socda guddiga cunaqabataynta wuxuuna sheegay in marnaba aysan ka hari doonin dowladda soomaaliya ogolaato la shaqaynta guddigani waxaana ay sheegeen dowladda soomaaliya ay ku cadaadin doonaan sidii guddigaasi ay ula shaqayn lahayd islamarkaana xogaha isku dhaafsan lahaayeen dhegeystayaal markaanaan dib ugu laabano gobolka hiiraan warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya doontii la degtay mas-uuliyiin ka tirsanaa maamulka gobolka hiiraan doonta degtay ayaa waxaa la sheegay inay la socdeen mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen gudoomiyihii hore gobolka hiiraan cabdifataax afrax duqa degmada beled waa duqii hore ee degmada beledweyne safiye xasan cali jimcaale waa duqa degmada beledweyne safiye cali xasan waa safiyo xasan cali jimcaale sidoo kale doonta ayaa waxaa la sheegaya mas-uuliyiin ku dhow ilaa toban ruux ay saaraayeen doontaasi wararha soo baxaya ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta gobolka hiiraan qaarkood ay hadda ay bilaabeen gurmad loogu gurmanayo dadkaasi mas-uuliyiinta ee doontaasi la degtay waxaana la sheegayaa in ilaa hadda la helay hal shakhsi oo la socday doontaasi oo ka mid ahaa istaafkii mas-uuliyiinta ilaa hadda ma cadda halka ay ku dambeeyeen mas-uuliyiinta kale ee doontaasi saaraa degtay doonta ayaana u socotay deegaanka ceel jaalle ee duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wixii horena dhegeystayaal kusoo kordha waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijyadeeda dambe qaybihii dambe ee barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaada ayaan dhegeystayaal isla soo gaarnay markaana kusoo dhawaada xubintii kalamaan
adduunyada warkiiyo wacaalkaagii waagii baryaba warsidaha kayg wixii soo kordhiyo siduu yahay wakhtigu walaashayma wariyaa dhinta sidee wax u jiraan war ninkii hela tala waan hele maqalwaanadu wayelada udii wariyaa xaqdhoon
oodanti wariyaashu berigaan bax ka siyaa hesha wariyaashii warwar ma haysaane wariyaha xaqdhowr markaan maqlo waan naxaayo waxaan isiraa tolow maxamed waxbaa dhintay laakiin markaan weydiiyo yidhi maxaa dhacay waxaa la ii sheegay shan wariyoo saaka nambar afar bannaanbax gaadhilee cabanaysay soo tabinaysay inta liya saldhig alaabtii ka jajabsha iyagiina baawur inta ku ritay saldhig ku xidhay sababuu ku maagana lama yaqaanoo meeshuu bannaanbax fagaara ahay ahayd horta wariyaashaan maalin kasta la leeyahay qaarna waa la xira qaarna waa la dilay marka hore maxay qoryahooda uga tagaan haddayse ka tagaan maxay ragga qoryaha sitay u dhexgalaan maalin kasta horta wariyayaal ma yihiin waxa la xidha ha la xidho warka midagga badanaanba ku necab ahaya war ninkii hela tala waan hele
horta wariyayaasha la xidho ma xume lambar afaroo degmada hodan ka tirsanay joogeen taliyihii saldhigga degmada hodanna waa joogay guddoomiyihii degmaduna waa joogay dacwona uma aysan qabin taliyaha degmada howlwadaag inuu wariyaal degmada hodan joogo inuu xidhxidho waxa ka galaa lala yaaban yahay aana qabiilamay tahay horta wariyaasha la xidhay aa idiin soo tiriya iga dhegaysta farxaan maxamed xuseen kow dheh yaxya xaaji awaad laba dheh yunis duraan saddex dheh cali aadan muumin afar dheh axmed cali barnaan shan dheh shantaasaa horta maanta lagu tunto qalabkay ku shaqo tageenna meel kuma sheegaan tirtiisana ma hayno naga tagadhe kuwaas ha laga waaqduraantee war heedha war mihaysiine sargaalka maanta wariyaasha ku xadgudbay wuxuu ka mid yahay ilmihii yaryaraayo bax kasii oo garaadada lagu tixay hadda mar kaloo rabaa in lagu tixo garaadadii waxaad ka rabtiin amba garaadda ha lagu tixo amba yaan lagu tixina anigu waxaan intaas ku daraa Ow, bulshadii waa la baaba'sho waxaa beeleeyay backaasi bulshadii waa la baaba'sho waxaa beeleeyay backaasi bacbac waryaha shabaabaa dadka baabi'iye bax kasii maxay halleeyeen aryaa iga tag anigu bini'aadanaan ka warramayo baahale ka warrami mahayne horta ana wariyaasha la xidhay waa ku faraxsanaan sababtoo ah qaarkood shale waxay facebookyada ku soo qorahayeen janaraal saadaq waa nin wanaagsan dacwada loo haystaa been waaye waa laga gardaran yahay waa ninkii amniga muqdisho sugay waa kaasa maanta ha ka xaaxaabiyeen he warya kaa haawiyo madiyada leeto waryaalka liirihiri janaraal saadig mihirne lugnimaka la hayne adi korka ka saarta fado hayte war ilmo ilmo ku fila darajo loogu xidhay walaa war baa u yaal waryaada waxaad buunbuuninaysaan wax weyn maaha wariyaasha tartiibna waa loo bukabukeeyey saacado yarna waa la xidhay kadibna guddoomiyihii gobolka banaadir oo socdaa ugu tegay saldhigga isagaa soo qaaday xafiiskiisii geeyey la hadlay ku ballansaday inuu ka xaal marinayo arrintaa xaggeed u wadaan marka sheekadan haa runtaway mada meelku kulayoo lisraaha male guddoomiyigiba hoo haalmari saasa haaljog hagaban war guddoomiya cumar fidish bax wax ka sii taliya uma ahan nabadoonaan eeyo war adeero jumhuuriyadda somalilan ayaa madaxweyne muuse biixi uu wariyayaashii handaraabay marka idinkuna miyay ku darsanteen idinkuna waa sii laba handaraabteen miyaa horta guddigii loo xil saaray inay waddooyinka furaan yaa kala diray aryaa waddooyinka haddii la furo yaa cadowgii laga xiro celiha iyo shanshadaadu heragga ha dhabatee war waxaa la yidhi fagax iyo degdegi waxaa la yidhi ma laha fiicnaan jaamac baad fudayd aawadiisna ugu fidnayseen ka fiirsada dhowaan baa mar kale food ki dhacayaa array majidka fagaxaad beriga ceeb u yeesha furuq lamada ha kaa ridee aan wax kale ma ogida jinnaxo ku faruure webigii badweyne ku fatahay yaa dowladda waa u gurmatay baladweyn allahayo kadhiguri barwaaqo baladweyn allahayo balayada hareer mare warnimiyo horta geeda soomaalida leeliyaa banaana mayka aalasa dadga'amo ilaangan fuulo meelfa fidhomas ga'amoojo hirhiren madihille abaar elle deyra may layili jiilalaana galay baawur bii loo keenda noo daaraadiya booyidhana loo soo diro abaaraana haysa yaleyin madi roobka wadoona qaramada midoob ilmoogana roobka gubadi mee roobka galaana male ba'aaniindiroy wakakaka yaleyin webigiya guri maaha webiga bolonia lagu dhaxayaaroya wallaahi bilaahi nama qabato hoolihii eber waaye dadkii eber waaye hanala ka soo gaaro yaleyin madi webigi biishaana maaha webigi haniifatahi waraay hana deeroy caalamka hana deeroy dowladda soomaaliyeed hana deertoy dadwiilow hana deero waleyin soomaali meeliin roon ana gorod waaye war waxaa la yidhi ummad yahay dalkiinnaa burburay saad u kala boobtay iyo barake iyo cayradii geeda kama bayrka basarxumada kaa muuqataa iiga sii ba'ane annagoo bushaaraysan oo sidan u bayhoofnay oo buush qaxootiya ajnebi boorash nagu siiyo oo inaan bislaysnayn haddii badarna loo keeno waxa shaqada loo baajiyaa sawdad bari ma dowdad bari ma hantaadaas waayo horaa waxaa loo yidhi how biyabaadeed ma beejiyaan bannaanaa uma soo baxaan biyabaadeed ma beejiyaan bannaanaa uma soo baxaan war abdilo iska dhex dardarantee ka aalay walali sheegoy webuhu ma bii badahka gohi ma eh maday isaaqow qalinbiiramaan ahay waa isku dardarantaxay tahay war adeero webigan idinku fatahaya ee mar walba aad ka cabanaysaan maa somalilan iskaga soo leexisaan ayadaa ka faa'iidaysan lahayde nabee webiga haddii waqooyi loo faruuro asaaba yaabi lahay araada horaa waxaa loo yidhi webiyo waqooye waa diidi waaraad wadaa webiyo waqooye waa diide waaraad wadaa webiyo aryaa beentan iska dhaaf madaxweyne waari webi ma qaadina hirshabeellow madax ka yahaye warnimiyaw shirkii golaha wasiirada geega dheeli lahaa warjayba mahaytana may siin daaraysan warwar mahaysida shirka golaha wasiiradu maanta waa baaqday waxaana la yidhi aroos qaranuu u baaqday ra'iisul wasaare ku-xigeenkii mahdi maxamed guuleed ayaa maanta aroos ayaa la yidhi marka alalaaskii nabad iyo nolol weeye maanta hogaa aroos wadareedkii afar iyo tobankii oktoobar naloo ballan qaadoo suganaynay ma madaxdaa isku koobtay adeer mahdi maxamed guuleed waa nin somalilaana arooskiisuna ciyaar ciyaar ma aha markaa maalin iyo ka badanba waa in loo baaqdaa waraadha kalgacalba hadda soo galae muxuu sidaabeeyow warwaryaadka lihiriya ka jaray war xagihiisoo ku fakaday dhulku wuxuuna leeyahay dhulku dhulku dhulku wuxuuna leeyahay igu beerta dheeftaad barri dhuunya laydeen dhulku wuxuuna leeyahay waxaad igu dul dhaqataan xoolo xoola sii dhala dhulku wuxuuna leeyahay ilki laydin dhigayiyo idiinihii ma dhaafaan ee iga dhawrta eedaan idiin siin dhigaalshaba war dhulku ha kula cadreeye dad webi ku fataayaan ka hadlaynin adna waxaad leeyahay dhulka beeraya wax beeraya biyaa qaaday dadkii hogaamiyihii daacish ninkii la dhahaya abuubakar albakdaadi baarka caari ha goyse suuriyow ku qarxadaa la yidhi war asagu isma qarxina cirkaa looga soo dhacay waa lagu qarxay war warkaasi hadduu run yahana waa alxamdulilaahi hadduu been yahana yow waxba noo raacno raalli ha ahaad war hangooloo miyaad baqatay warwar mahaysaana gelmudug weli xaalkeeda ma degana warma webigii yaa ku fatahay war maya way salbataynaysaa ar kuwaas webi kuma fatihina iyo kees ku fatihee naga shibdhaha war gudiyadii midnaa way dowladdu magacowday midna shaakir magacaabay labaduba shaqay wadaan baa la yidhi macallin maxamuudna ciidankii aakhiruu u qudbeeyey macallin maxamuud xaad ka sheegee dowladduba ciidankii adduunyay u qudbaysay war warkaa naga dhex gelayna dhegayso macallinku wuxuu yidhi naftiinna ilaahaa le ciidan aakhiraadna tihin inta aan muraadkayga ka helayo ciidan aakhira ii ahaaba oo ayagana ma ogolaadeen ar macallinku waa kumaankaas war macallinkii xidiniyaa shidaya niyow horey soomaalidu waxay ugu mahmahday siddeetan jir wiil dhashay kuma farxo mid dhintana kama naxo war waxaa la yidhi hadduu labadii urur oo na dhibay kayrra ka adkaado arrin lagu heshiiyana galmudug dib uga aasaaso urdugaanka soomaalida loo aqoonsaday waar war ma haysaane madaxweyne ku-xigeenadii jubbaland waxaa laga ansixiyey baarlamaankii jubbaland wasiiradiina axmed madoobe mar dhow buu soo magacaabayaa war xidig iyo seelaan ma ka tageen meeshii mase weli waa madaxweyneyaal war maya wasiirray sugayaan war madaxweyne deni shalay waa kii xanaaqe caradii ma ka baad oo say caro ugu degaysaa raalli ahaa madaxweyne daniyow mala dhihinbe annagaa dhahaynee hadda raalli ha ahaadoo reerkiisa ha dhaqdo buntland horumar ha gaarsiiyo war adeer soomaalidu way isla waalatee nin walba meydkiisa ha sito aryaa meyd xaanu sidahaynaa maan iska asturno war waxaa la yidhi gabay laguma dheele runta lagu aroorshaye daylqaafka waa laga jiraa sida carruurtii anna macallinkiisaan ahaye waan la garanayni kolkan laba mir sheegaba cidlaan uga dhaqaaqaaye xafladaha markaan joogo ee tororogaynaayo dadka sacabka ii tuma hayaan kala xanaaqnaaye sida geel in laga soo dhaco jiifa darintiisii ama ruux malaariya qabo xoog la socon waayey ama naag la furay oo barqadii caana loranaysa ama dawlad laga yaabay oo maamul xuma hayso warwareegga iyo beenta waad igu taqaanaane bal ogaada gabaygaygu waa malab sidiisii ee waa ku beentaas balogaada gabaygaygu waa malabsidiisiantiaad ku dhammaysa war odagaan gabaga muxuu u hayaa ka daawraa waryaa maadaa kaxiga gabaga ninku waa cabdulle meeqaad guurow ka raaracdeen waraa mar dambe gabayga maxay karta aniga arinacaayaan ciridkiidinku dhifaa warya taniyo meeshan lagu kala kaxeeya
waryaa xishooda niman yow dowladdu arrinta galmudug haddajiso waxa far dheg idinka gale arnaga jooga arnaga jooga laa ilaaha illa allah
waa hagaag saaxiibayaal dhegaystayaal xibintaasi kalamaan ayaa barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadad saaka u dambeysay barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkay mahad nuure anigoo sharmaarka ayaa nala socodsiinaya intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo heestii aanu idiin ballanqaadnay hordhici barnaamijka
Thank you.
matiidaynanaynu toodanaye waa dalkaygiyo baarcadaydo
waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalaageenna qodanaa dalkeennana daafacnaa waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalaageenna qodanaa dalkeennana daafacnaa
allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogte allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogte madaxweyne